markana kusoo dhowaada barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka waxaa inoo hayaa isla markaana inoo soo diyaariyey jamaal axmed ismaan
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka dhacdooyinka toddobaadka waxaa ugu waaweynaa maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida soomaaliya iyo toddobaadkan xukun dila waxa ay ku riday laba nin oo ku eedaysanaa weeraro iyo qaraxyo ay dad badan ku dhinteen muqdisho ka dhacay labada nin ayaa lagu kala magacaabaa canshuur cismaan abuukar cumar asad oo saddex iyo labaatan jir iyo maxamed cali barrow aadan oo shan iyo labaatan jir ah raggan ayaa la sheegay in xubno ay ka ahaayeen raggan ayaa la sheegay inay ka tirsanaayeen kooxda al-shabaab siduu ku dhawaaqay gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida soomaaliya xasan cali shuute toddobaadkan waxaa jirtay in ciidamo kala gedisan oo soomaaliyeed oo ku sugnaa gaar ahaan gobolada shabeellooyinka ay ka soo baxeen fariisimadoodii kadib markii sida ay sheegeen ay waayeen mushaaraadkii ay dowladda ka sugayeen ka bixitaanka ciidamadaasi goobaha ay ka soo tageen waxa ay khalkhal amni ku abuurtay gobolada shabeellaha hoose iyo shabeellaha dhexe oo meelo ka mid a qaarkood la sheegay inay kooxda shabaab ku soo dhowaadeen wasiiro iyo wafuud kale oo amniga qaabilsan ayaa ciidankaasi kula hadlay gobolka shabeellaha dhexe gaar ahaan duleedka degmada balcad halkaas oo ay askartu ugu sheegeen inay fariisimadooda ku laabtaan dhinaca kale dagaalbeeleedo ayaa toddobaadkan ka dhacay magaalooyinka xeraaleh iyo cadalo oo ka kala tirsan maamulada hirshabeelle iyo galmudug wasiirka arrimaha gudaha soomaaliya cabdi maxamed sabriye ayaa toddobaadkan v o eda la soo xiriiray waxa uu sheegay in isaga iyo madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhuba ay ka wada hadleen sidii colaadaasi loo joojin lahaa solaadihii hore oo annagu aan naqaanay oo daaqa iyo biyaha iyo ku salaysnaa iyo wax ka agdhow oo dhaqanka ahaa waxyaabaha isaga soo birbiray waayahan dambe siyaasado iyo waxbaa iska soo galgalay aniga hadda ma rabo inaan dimensionkaas kale ku fogaado waa tahay laakiin inaysan ka madax banaanayna waa tuhumsanahay waxaasoo dhan markaad ka fiiriso runtii waxaan isleeyahay wax u baahan waayo cid kastoo soomaaliyeed heer federaal iyo heer kaloo dhan in loo istaago oo laysku dayo dadka dhexdooda nabad iyo wanaag in la dhigo iyagana la fahamsiiyo inaysan dan u ahayn waxa ay ku jiraan dadaal badan oo heer federaal iyo heer dowlad goboleedba ah iyo xiriiro iyo formuladii lagu geli lahaa arrimahaas dejintooda kii ugu dambeeyey oo shirkii ugu dambeeyey madaxweynaha iyo prime ministerka ee anigu aan yeelanana inaan marka arrinkii marba hadduu dhacay lama reverse garayn karo gadaal looma celin karo kaas waxa uu ahaa wasiirka arrimaha gudaha cabdi maxamed sabriye oo toddobaadkan v o a la hadlay qaybaha dambe barnaamijka ayaan ku qaadaa dhigi doonaa cabashada qaar ka tirsan ciidamada xoogga dalka soomaaliya ka soo yeeraysa oo ku aadan mushaar la-aanta iyadoo dhinaca kale dowladduna ay leedahay inay diiwaangelinayso askarta kuwa diiwaangashanna ay mushaaraadkooda qaataan wasiirka arrimaha dibadda eritreya cusmaan saalax oo ula socdo la taliyaha madaxweynaha dalkaasi ayaa toddobaadkan booqasho ku tegay magaalada hargeysa ee xarunta somalilan wafdigan ayaa la kulmay madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi waxaana warbaahinta la hadlay wasiirka arrimaha dibadda ee somalilan waxaanu halkan ku soo dhoweynay wafdi heer sare ah oo uu hogaaminayo wasiirka arrimaha dibadda ama khaarijiga ee dalka eriteria iyo la taliyaha madaxweynaha eriteria ayaa halkakan maanta inoogu yimi waxay u yimaadeen inay iskaashiga iyo wada xidhiidhka dalalka geeska africa gaar ahaan labadaa dal ee eriteria iyo somalilan ay ka shaqeeyaan oo ay xoojiyaan kaasi waxa uu ahaa wasiirka arrimaha dibadda somalilan yaasiin xaaji maxamuud faratoon oo warbaahinta la hadlay kadib kulankaasi ay la qaateen wafuuddii ka socotay dalka eritrea toddobaadkan booqday magaalada hargeysa ee xarunta somalilan halkaaad ka dhegaysanayseen waa v o a gaar ahaan barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka tahay dhegeystayaal aynu kusoo laabano barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka sida aad barnaamijka qaybihiisa dhexe aad ku maqlayseen toddobaadkan waxaa gadooday qaar ka tirsan ciidamada xoogga dalka soomaaliya oo ka cabanaya mushaar la-aan la soo diristay muddo bilooyna dowladda soomaaliya waxay leedahay waxaa diiwaangelin lagu wadaa askarta kuwa la diiwaangeliyeen ilaayo hadda mushaaraadkooda waa ay qaateen arrintani ayaa xoojisay walaaca laga qabo nabadgelyada waddanka soomaaliya guud ahaan iyadoo meelo badan oo ka mid ah waddanka gaar ahaan gobolada shabeellooyinka ay ciidanka joogeen qaarkood ay toddobaadkani ka soo baxeen arrimahani maxay salka ku hayaan arrimahaas iyo qodobo kale ayaa waxay la qaadaadhigaya maxamed xadar nuure maxamuud oo si dhow ula socday ciidamadani ee xaaladooda ayaa barnaamijka martigo aan weydiinaya maxamed cillada jirta maxay tahay arrintan dabcan horta waxay samaysay wejiyo kala duwan oo dad badan siyaabo kala duwan ay ugu hadleen arrintan prime ministerka soomaaliya mar uu la hadlayay yani qaar kamid a ciidamada wuxuu sheegay inaan wax xaquuqaada oo u harsan ama ay ka dhiman ma jiraan marka laga reebo qaar yar dee falcelintii ay ciidamada qaarkood sameeyeenna de waa wax banaanka iska yaallo waxay ahaayeen de dibadda usoo wada baxeen ayuu sheegay in waxba qaadan marka arrinta tani waxaa umalaysaa in ay noqotay arrin yani had loo turjumo ay adag tahay runtii oo qolo walbeeto iyo sida loo kala garsiinayo ay noqotay wax oon si looga jawaabo ay sahlaneen lakin markii dhan laga fiiriyo dabcan dhalinyarada ciidamada xooga way cabanayaanoo baahi iyo mushaar la-aan bay ka cabanayaan dawladdiina waa bixin ay leeyihiin marka cidda dhexdhexaadka marka loo baahnaa inay arrintan baarto oo ay gudaha ugasho waxay ahaayeen guddigii difaaca eebaarlamaanka ayagana ay unoqdaan dad maanaa dhexdhexaada iyo taliyaasha fasale iyo wasaaradda gaashaaniga intaba markaasun baa waxa la odhan lahaa Waa yahay.
xaqiiqada lahela maxaa marka la gudboon ciidanka sidoo kale maxaa la gudboon madaxda saraakiisha ciidamada iyo madaxda dowladda soomaaliya intuba ciidamadan horta miday soo sabraayeen ilaa labada kun iyo afartii bilowgii cabdilays dawladiisii ilaa dawladihii soo bedelayo dhan bay ciidamo ahaayeen oo shaqaynayeen oo way xaq uleeyihiin in la siiyo wixii sixitaan iyo farsamo u baahanna si taxadar leh loo sheego liyaa farsamaa socoto dabcan madaxdu waajibka koowaad oo ka saaran waxay tahay waa inay xuquuqaadka ay xaqa uleeyihiin ay helaan kaasi waxa uu ahaa maxamed xadir nuure maxamuud oo ka faalooda arrimaha siyaasadda arrinta ciidamada gadoodena si hoose ula socday barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka ayuuna marti inoogu ahaa intaas ayaan barnaamijka kusoo gebgabaynayaa dhegaystayaal tan iyo kulanti dambe nabadgelyo